madaxweynaha puntland dor cabdiweli maxamed cali gaas islamarkaana ah taliyaha guud ee ciidamada puntland oo galabta xarunta madaxtooyada kula hadlay wariyayaasha ayaa sheegay in ciidanka puntland dagaal ay ku qaadeen dhulka buuraleyda ay galgala ay ku qabsadeen xaruntii ugu weyneed al-shabaab ee buurahaasi maanta oo ay taariikhdu tahay bisha oktoobar kowdeeda waxay ciidamada qalabka sida ee puntland si geesnimada ugu qaadeen howlgal ciidan buuraha galgala waxay loo wareegeen saldhiggii ugu weynaa ee argagixisadaas waxay ciidamadu daba joogaan firxadkii burcaddiimeedkaas khatarta joogtada ah ku ahaa nolosha iyo nabadgelyada mandiqadda oo dhan iyadoo ay jirto dhimasho iyo dhaawac tiro badan ee dhanka argagixisada dib ayaan ka soo sheegi doonaa tirada dhabta ah ee dhimashadaas iyo dhaawaca gaaray argagixisada
madaxweynaha puntland ayaa sheegay in cafis ay u fidinayaan dhallinyarada al-shabaab ee ka dagaalamaya buuraha galgala ama jooga meelaha kale ee puntland waxaan u ballan qaadaynaa shacbiga puntland iyo dariskoodaba inay ka difaaci doonaan cadow kasta oo khatar gelin kara diintooda noloshooda iyo maalkoodaba waxaan cafis ku eg soddon maalmood u fidinayaa dhallinyaradana marin habaabiyey ee sida khaldan loo fahamsiiyey diinta islaamka waxaan rajaynayaa inay ka faa'iidaystaan fursaddan badbaadiyaanna noloshooda iyo aayahooda isuna soo dhiibaan ciidamada dowladda puntland meel kasta ee ay joogaan ma ahan markii ugu horraysay oo ciidanka puntland ay la wareegeen deegaanka galgala oo sannado badan fariisimaad u ahayd al-shabaab kuna soo laalaabanayeen laakiin puntland ayaa sheegtay inaysan gacantooda dib dambe uga bixi doonin galgala iyo fariisimada kale ay ka qabsadaan al-shabaab waxaan rajaynayaa ballan qaadayaana in shabaab dib dambe isugu soo laaban galgala buuraha galgala ciidamada iyaduna dib uga soo laaban mayaan goobaha ay ka qabsadeen argagixisada madaxweyne gaas ayaa sheegay in dhulkaasi oo ah dhul buuraley ay ciidamada al-shabaab dhibaatooyin badan u geysteen dadka deegaanka dhulkaas dhul barwaaqaa weeye waa dhul xooleley ah waa dhul beeraley ah dadka ku nool ku noolaan jiray noloshoodii dhib badan ayaa gaartay taxoto ayay noqdeen waxaan la kulmay dad waxaan la kulmay nin oday ah oo igu yidhi beertii hooyada aan ka soo xajisiiyey laba jeer maanta waweye waa meel cidlo ah marka waxay la dagaala ma aha in dadkii ka barakiciyeen noloshiina way baabi'iyeen beerihii bay gubeen celashiibay dhibaato badan u geysteen marka waxay khatar joogtaa ku ahayeen nolosha bini'aadanka ama ha noqoto biyo ama ha noqoto deegaan ama ha noqoto nolosha caadiga dad ka shaqaysan jireen degmooyinka tuulooyinka ceelashii beerihii
mar v o a weydiisay in al-shabaab ay marto deegaano badan oo puntland si ay u gaaraan buuraha galgalo iyo inay jiraan in puntland ay ciidamo kale oo ka madax bannaan ay kala qayb qaateen weerarka maanta ayuu madaxweyne gaas iska fogeeyey taas waxaana uu sheegay in ciidamada kala duwan ee puntland ay fuliyeen dagaalka tadaanta hore ka hormaro argagixisada caalamiga ah ee shabaab waxay martaa dhul badan oo aan ahayn puntland ayay soo maraan hore ayaana uga hadalna dhulka ay soo maraan cidda taageerta cidda mar walba u adeegta cidda mar walba ku taakulaysa dhibtaas soomaaliyeed hore ayaa dowladeeda uga hadashay ma aha marka dhulka dabcan way ku dhuumaalaysan karaan mararka qaarkood si dhuumaalaysi ku mari karaan yani dhulka puntland laakiin badi waxay maraan dhul aysan gacanta ku ahayn dowladda puntland ayay ka yimaadaan soona maraan tan la xiriirta ka hawlgalay waxaa ka hawlgalay ciidamada qalabka sida ee puntland ha ahaadaan daraawiish ha ahaadaan boliis ha ahaadaan ciidamada kale ee puntland waxaa weeye ciidamada qalabka sida ee puntland ayaa ka qaybgalay howlgalkaas weerarka maanta ayaa imaanaya xili bilihii ugu dambeeyey ayse soo tarayeen wararka tilmaamaya in al-shabaab ay fariisimaadyo ka samaysanayaan buraha galgala islamarkaana wakhtiyada qaar la arkayey in ay howlgallo ku bartilmaamidsanayaan howlwadannada dowladda iyo saraakiisha ciidanka ee maraya waddada laamiga ee boosaaso ay galaan nuux muuse birjeeb v o a garowe